halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir oo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadkii adduunkow subanaha eebow sareeyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka zabuuradda oo qayb ka ah kutubtii ahdigii hore kitaabkan zabuuradda waxaa ku badan waxyiyo ka hadlaya imaanshaha masiixa waa kitaab ahmiyaddiisu ay sarrayso oo kuwa akhrista oo dhaniba ay ka helayaan nasiino maskaxeed iyo kalsooni dheeraad ah iyo weliba qalbiqaboojin xoog leh wakhtigan dhibaatidu ay ku badan tahay dadka dhexdiisa markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay aayadda afaraad ee cutubka laba-iyo soddonaad oo waxaannu ka hadlaynay in ilaah uu anshixiyo kuwiisa badbaaday laakiin kuwa aan badbaadin ama aan ilaah ka baqin wakhti bay qaadataa in la anshixiyo laakiin ugu dambaystooda waa dhimasho iyo inaanay helin nolosha daa'imiska ah ee ilaah haddaba gacanta rabbigu waa ku cuslayd nebi daa'uud maalmihiisii bawlos oo taasi ka hadlaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee rasuul bawlos oo u qoray dadka reer korintos cutubka kow iyo tobanaad aayadaha kow iyo soddon ilaa laba iyo soddon sida tan laakiin haddaynu innagu dhexdeenna iska xukumi lahayn laynama xukumeen markii layna xukumo rabbiga ayaa ina edbiya inaan laynala xukumin dunida haddii aynaan innagu is-xukumin ilaah baa ina xukumaya ilaah kuwiisa wuu anshixiyaa oo haddaan si bayaan ah u hadlo wuu ciqaabaa daa'uudna markii dembigiisii uu u sheegay nebi naataan wuu qirtay oo qarsoodigiisiina intaasuu ku dhammaaday ilaah wuu anshixiyey oo dhibaatooyin fara badan buu la kulmay laakiin haddana wuxuu dhintay isagoo huba in ilaah uu ku faraxsan yahay haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan caawa ku bilowno zabuurka laba-iyo soddonaad aayadda shanaad ee baalka toddoba boqol siddeed iyo toban ee axdigii hore waxaa qoran sida tan dembigaygii adigaan kuu qirtay oo xumaantaydiina ma aan qarin waxaan idhi xadgudubkayga waxaan u qiranayaa rabbiga oo adna waad iga cafisay xumaanta dembigayga haddaba zabuurkan wuxuu aniga iyo adigaba u yahay tusmayn ama hoga tusaale miyaanay ahayn dhegaystow haddii aad ilaah wehelnimo la leedahay maanta ayaa nebi daa'uud uu inoogu sheegayaa wixii isaga beri hore qabsaday oo wuxuu leeyahay haddii aynu dembiyadeenna qiranno isagu waa aamin iyo caadil inuu dembiyadeenna inaga cafiyo oo uu inaga nadiifiyo dembi oo dhan waa isla sidii yooxanaa uu inoo sheegay oo kale haddii aad u fiirsato aayadda shanaad ee zabuurka laba-iyo soddonaad haddaan horay idinku sii wadno kitaabka oo aannu eegno zabuurka laba-iyo soddonaad aayaddiisa lixaad waxaa qoran sida tan taas daraaddeed mid kastoo cibaado lahu ha ku soo baryo wakhti lagu heli karo hubaal markii biyaha badanu dhulka qarqiyaan isaga sooma ay gaari doonaan markii nebi daa'uud oo soo xigto daadka biyaha badan wata ayaan u malaynayaa inuu ka hadlayo daadkii weynaa ee wakhtigii nuux nebi nuux wuxuu soo galay doontiisii markii daadku uu yimid oo daadkiina wuxuu baabi'iyey dadkii kale isaguse kor baa doonnidii loola qaaday markaana biyihii badnaa ma aanay gaarin ama ma aanay qarqinin nebi nuux waxaa haddaba jira wakhti kale oo rabbiga dunida uu xukumi doono laakiin biyo laguma maashayn doono dhulka waxaase gubi doona dab maxaad samayn doontaa wakhtiga caynkaas oo kale ah dhegaystow haddaan horay idinku sii wadno xigashada zabuurka soddon iyo labaad aayaddiisa toddobaad waxaa qoran sida tan waxaa tahay meeshaan ku dhuunto dhib baad iga ilaalin doontaa oo waxaad igu wareejin doontaa gabayadii samatabixinta dabeetana wax baad eeeegaysaa oo haddana waad dhegaysanaysaa wixii aad dhegaysanaysay markaa iminka sellaah macnaheeda guud waa hakad oo waxay la tahay in qalabka muusikada la hakinayo in yar welibana codka wuu hakanayaa marka waa wakhti la yara hakanayo oo la eegayo wixii la heesay innagana waxay inoo tahay wakhti aynu eegayno xidhiirkeenna ilaah miyaad u baahan tahay meel aad ku dhuumato wakhtiga dhibaatidu ay timaado ilaah baa ku siinaya haddii aad isku hadlayso haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno zabuurka laba-iyo soddonaad aayadda siddeedaad waxaa qoran sida tan waan ku hanuunin doonaa oo waxaan ku bari doonaa jidka aad ku socon lahayd oo waxaan kula talin doonaa iyadoo ay ishaydu kula jirto waa in haddaba aad hubisaa inaad ilaah ugu dhowdahay si xoog leh haddii aad doonayso in ishiisu ay kula jirto markanna waxaad eegtaa sidii ilaah uu inoo horkeenayo xaalado uu isku barbardhigayo oo inaga qoslinaya waxaanan ka eegaynaa baalka toddoba boqol siddeed iyo toban ee axdigii hore zabuurka laba iyo soddonaad aayadda sagaalaad waxaana qoran sida tan ha noqonnina sida faraska ama baqalka aan garaadka lahayn kuwaasoo hoggaankoodu u yahay xakame iyo birtiisa in lagu hayo haddii kalese innaba kuu soo dhowaan maayaan kuwo badan oo masiixiyiin ah ayaa jira laakiin lagu hayo xakame iyo birtiisa waxaa sida abbaarta ah laga yaabaa inuu meelo kale maankoodu jiro ha yeeshee ilaah baa hoggaaminaya oo wuxuu ku wadaa ama ku hoggaaminayaa siismadiisa quduuska ah sidaannu ku barannay kitaabkii gaabnaa ee isteer inkastoo ay jiraan masiixiyiin ilaah ka fogaada haddana ilaah baa soo jeedinaya oo ku soo weecinaya hillinkii uu u dhigay oo kuwo badan oo innaga ahina waxaynu la mid nahay faraska ama baqalka aan garaadka lahayn kuwaasoo hoggaankoodu u yahay xakame iyo birtiisa haddii kale innaba ilaah u soo dhowaan mayno zabuurkan wuxuu ku soo xirmayaa hadal weyn oo caaqibo leh waxaanan ka eegaynaa cutubka laba iyo soddonaad aayadaha toban ilaa kow iyo toban sida tan kii shar leh waxaa ku dhici doona waxyeello badan oo murug leh laakiinse kii rabbiga isku hadlaya waxaa ku wareegsanaan doonta naxariis kuwiinna xaqa ahow rabbiga ku farxa oo reereeya oo inta qalbigoodu quman yahayow kulligiin farxad la dhawaaqa haddaba meel waliba oo aad joogto iyo cid waliba oo aad tahay haddii aad garanayso sayid ciise masiix inuu yahay badbaadiyahaaga waxaad qalbigaaga u furi kartaa adigoo farxad la dhawaaqaya ilaah waxaana intaasi ku soo ekaanaya cutubkii laba iyo soddonaad waxaanan iminka bilaabaynaa dhegaystayaal kan saddex iyo soddonaad oo mawduuciisu uu yahay ammaan ka imaanaysa kuwa rabbiga soo furtay zabuurkan waxaannu ku arki doonnaa ammaanta dadka ilaah uu soo furtay ilaah waxaa loo caabudayaa markii aad zabuurkan eegto abuuraha iyo kan quudiya uunka waxaana lagu ammaanayaa haybaddiisa iyo nimcadiisa aan wax lala simaa jirin markii ugu horraysay ayaa waxaa laynoo sheegayaa in zabuurka lagu tumayo myusig zabuurkanu wuxuu ka mid yahay zabuuradaha aan la sheegin ciddii qortay waxaana loo malaynayaa inaannu nebi daa'uud qorin haddaan markii ugu horraysay idin akhrino zabuurkan saddex iyo soddonaad ayaa waxaan eegaynaa aayadda koowaad ee baalka toddoba boqol siddeed iyo toban ee axdigii hore waxaana qoran sida tan kuwiinna xaqa ahow rabbiga ku reerreeya waayo kuwa quman ammaan baa u habboon waxaa haddaba laynoo sheegayaa inaynu xaadarnimada rabbiga ku reerrayno kanina waa zabuur qurux badan oo ilaah ammaan ah wuxuu u muuqdaa haddaba sida in qofkaasu u yahay nebi daa'uud waana suuragal baan isleeyahay inuu isagu qoray haddaan horay idinku sii wadno xigashada zabuurkan saddex iyo soddonaad ayaannu eegaynaa aayadda labaad waxaana qoran sida tan rabbiga ugu mahadnoqa kataarad oo isaga ammaan ugu heesa idinkoo ka dhowaajinaya shareerad toban xarig leh shareerad waxa weeye qalab sida kataaradda oo kale ah haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa aayadda saddexaadi ay leedahay gabay cusub isaga ugu gabya oo si farsamo wanaagsan ugaga dhawaajiya cod weyn haddaba waa kuma kan rabbiga u heesaya muxuuse yahay heeskan cusub zabuurado badan ayaa waxay ka hadlayaan heeso cusub oo mustaqbalka la heesayo waxaan u malaynayaa in wakhtigaasi la heesayo heesaha cusub ee halkan lagu waxyoonayo inay jiri doonaan heesaa cusub ama fannaaniin cusub ama kuwo cusub oo fannaaniin ah oo qaadi doona heesahaasi waana suuragal in aniga iyo adigaba aynu ku jirno waxaan jeclaan lahaa inaan jannada ka dhex heeso kitaabka muujintii ciise masiix ee yooxanaan loo muujiyey cutubka shanaad aayadda sagaalaad ee baalka afar boqol kow iyo soddon ee axdiga cusub ayaa waxaa ku qoran sida tan oo waxay ku gabyeen gabay cusub iyagoo leh adigu waxaad istaahishaa inaad kitaabka qaadato oo aad shaabadihiisa furto waayo waa lagu gowracay oo waxaad ilaah dhiiggaaga ugu soo iibisay dad ah qabiil kasta iyo af kasta iyo dad kasta iyo quruun kasta haddaba zabuurluhu wuxuu inagu dhiirigelinayaa inaynu ilaah ammaanno innagoo heesayna ama gabyayna waayo ilaah waa abuuraheenna laakiin heesaha cusub waxaa laga dhex heesi doonaa jannada iyadoo la hor joogo sayid ciise masiix sayid ciise masiix waa kii ina soo furtay mar kale ayaa kitaabka muujintii wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka afar iyo tobanaad aayadda saddexaad sida tan markaasay carshiga hortiisa iyo afartii xayawaan iyo odayaasha hortoodii waxay ku gabyeen gabay cusub oo gabaygaas ninnama baran karin boqol iyo afar iyo afartanka kunoo dunida laga soo iibsaday mooyaane haddaba waxaa halkaasi ku cad inuu jiro hees ama gabay cusub oo mustaqbalka la qaadi doono waxaa kaloo aayaddan laynoogu sheegayaa inaynu si farsamo wanaagsan kaga dhowaajinno kataaradda welibana waa inaynu si wanaagsan u heesnaa haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno zabuurka saddex iyo soddonaad aayadda afaraad waxaa qoran sida tan waayo rabbiga ereygiisu waa toosan yahay oo shuqulkiisa oo dhanna waxaa lagu sameeyey aaminnimo waxaad ogaataa in hadalladii ilaah iyo hawshiisu ay ka micno yihiin ama loola jeedo tii abuurista haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno zabuurka saddex iyo soddonaad aayadda lixaad waxaa qoran sida tan samooyinka waxaa lagu sameeyey rabbiga ereygiisa oo guutooyinkooda oo dhanna waxaa lagu uumay neefta afkiisa haddaba waxaan idiin sheegayaa sida aayaddan lixaad ku cad in hadallada ilaah ay awood badan yihiin ilaah wuxuu isticmaalay ereygiisa si uu wax ku abuuro wuxuuna carshigan ku uumay hadalladiisa ama ereygiisa sida sabuurluhuba uu leeyahay ilaah haddaba wuxuu yidhi sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka koowaad aayadda saddexaad sida tan iftiin ha ahaado iftiin baana ahaaday haddaba waxyaabaha ifa oo dhan waxay leeyihiin danab iyo awood u gaar ah waxaanay awooddaasi oo dhan heleen markii ilaah uu hadlay ilaah hadalkiisuu ku uumay wax kasta ee nool hadday ahaan lahayd dhirta xayawaanka iyo dadkaba war maxay quwadi ku jirtaa hadalladii ilaah anigu garan maayo sida uu ku sameeyey laakiin waxaan ogahay inuu sameeyey taasaana ahmiyaddu ay tahay haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno zabuurka saddex iyo soddonaad aayadda tobanaad waxaa qoran sida tan rabbiga quruumaha taladooda wuu baabi'iyaa oo dadyowga fikirradoodana wuu buriyaa waxaan maqlay in qaramada midoobay ay derbiyada ku dhegsadeen aayad ka mid ah cutubka labaad ee kitaabkii ishaaciyah markaasoo uu nebigu lahaa oo isaguna quruumuhu u kala garsoori doonaa oo dad badan ayuu canaanan doonaa oo iyana waxay seefahooda ka tuman doonaan marashyo warmahoodana manjooyin oo quruunina quruun kale seef uma qaadan doonto oo innaba mar dambe dagaal ma ay baran doonaan ha yeeshee qaramada midoobay aayadda dhabta ah ee ay ahayd inay ku dhegsadaan derbiga waa tan ku qoran zabuurkan saddex iyo soddonaad aayaddiisa tobanaad markaasoo uu zabuurlahani leeyahay rabbigu quruumaha taladooda wuu baabbi'iyaa oo dadyowga fikirradoodana wuu buriyaa taasaa ku habboon baan isleeyahay waxaan garanayaa intaan qaramada midoobay la samayn inay ka horraysay waxa iminka loo yaqaanno ururka qaramada ama league of nations waana burburtay waxaa ka sii horreeyey the hay conference of peace iyadana way burburtay waxaan kaloo idiin sheegayaa in kastoo ay u muuqanayso inaan daleecaynayo haddana qaramada midoobay way burburaysaa maray noqotaba waayo ilaah bay ka tageen haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno cutubka saddex iyo soddonaad ee zabuuradda aayadda laba-iyo tobanaad waxaa qoran sida tan waxaa barakadaysan qurunta ilaaheedu rabbiga yahay taasoo ah dadka uu isaga u doortay dhaxalkiisa tanina waa aayad aan jeclahay in kuwa amarka leh ay akhristaan iyo weliba mudanayaasha baarlamaanka haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno aayadda saddex iyo tobanaad ee cutubka saddex iyo soddonaad waxaa qoran sida tan rabbigu samadow wax ka soo fiiriyaa oo wuxuu arkaa bini'aadmiga oo dhan ilaah wuxuu arkaa qaramada midoobay wuxuu kaloo arkaa madaxdeenna iyo qabqablayaasha dagaalka adiga wuu kuu jeedaa oo anigana wuu i arkaa oo cid aannu arkaynin ma jirto haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno cutubka saddex iyo soddonaad aayaddiisa lix iyo tobanaad ee baalka toddoba boqol sagaal iyo toban ee axdigii hore ayaa waxaa qoran sida tan ma jiro boqor ku badbaada ciidan weyn ninkii xoog badanuna iskuma samato bixiyo xoog badan haddaba waa run in ninna aannu ku badbaadin ciidankiisa weyn marba haddii uu ilaah ilaah lama safna kuwa haysta hubka tirada badan oo ay la tahay inuu xooggiisa isku badbaadin karo haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno zabuurka saddex iyo soddonaad aayadda siddeed iyo tobanaad ayaa waxaa qoran sida tan bal eega rabbiga ishiisu waxay la jirtaa kuwa isaga ka cabsada waana kuwa naxariistiisa rajeeya war maxay taasu wanaagsan tahay haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno cutubka saddex iyo soddonaad ee zabuurka aayadda kow iyo labaatanaad oo aannu ku soo koobayno xigashadeenna waa baalka toddoba boqol sagaal iyo toban ee axdigii hore waxaa qoran sida tan haddaba qalbigeennu isagu ku reerayn doonaa maxaa yeelay innagu waxaynu isku hallaynay magaciisa quduuska ah haddii aynu magaca rabbiga ku kalsoonaanno niyaddeennu way reeraynaysaa bal aan kula taliyo maxaadan u akhrisanaynin kitaabka zabuuradda oo dhan oo aad u qaadanaynin cilmigiisa maxaad gurigaaga isaga joogi weysay oo aad u baran weysay kitaabkan zabuuradda markii hadalladan ilaah ay maankaaga buuxiyaan ma ahan in ay qalbigaaga oo keliya farxad u keenayso balse waxaa la hubaa in kitaabkanu xal u keenayo dhibaatooyinkaaga iyo mashaakilaadkaaga qaas ahaaneed ee wehelnimada badankood waana zabuur macaani weyn ku fadhiya oo waxaa ka buuxa xigmado rabbaani ah qaybtan ka midka ah kitaabka quduuska ah dhegaystayaal waxaan iminka si dawaale ah idinku bilaabaynaa zabuurka afar iyo soddonaad zabuurkan wuxuu ka hadlayaa hal mawduuc waana gabayadii ammaanta ahaa ee samata bixinta zabuurkan wuxuu leeyahay faallo qayb ka ah qorniinka rabbaaniga ah wuxuuna nebi daa'uud tiriyey markii uu sida wax waalan iska dhigay markaasoo uu hor joogay ninka la yidhaahdo abimelik waxaa haddaba aan halkan ka helayaa fursad aan sharaxaad kaga bixiyo doodo ay kuwa ka soo hor jeeda kitaabkani ay qoraan oo ay uga duufiyaan dadka caamada ah inay rumaystaan saxiixnimada qorniinka haddaba zabuurkan wuxuu ku sallaysan yahay dhacdo inoogu qoran kitaabka quduuska ah waana qiso qabsatay nebi daa'uud qudhiisa waxaad xusuusataa in saa'uul uu eryan jiray waa boqor saa'uule nebi daa'uud oo daa'uudna uu nafsaddiisa la carari jiray isagoo hadba meel isku qarinaya oo ku dhuumanaya bohollaha waaweyn ee jamallada wuxuu isku qarin jiray gobollada cidlada ah ee badda mootan ama dhadheedsii mana jiro qof caadi ahaan halkaasi ugu noolaanaya waa dhul oomana ah oo in lagu noolaadana ay dhib badan tahay daa'uudna halkaas buu ku noolaan jiray laakiin wuu ku rafaaday oo rumaysadkiisiina wuu ku daciifay waxay la noqotay inuu halligmi doono markaana wuxuu aaday dhanka galbeed ee dhulka falastiin boqorkii reer falastiin ayaa qaabilay ha yeeshee qaar ka mid ah ciidamadii boqorka ayaan jeclaysan nebi daa'uud haddii aan qisada idinka akhrinno kitaabkii koowaad ee samuel cutubka kow iyo labaatanaad aayadaha kow iyo toban ilaa laba iyo toban ee baalka saddex boqol shan iyo toddobaatan ee axdigii hore ayaa waxaa qoran sida tan kolkaasaa addoommadii aakiish waxay isagii ku yidhaahdeen warsookanu ma aha daa'uud boqorkii dalka oo soo midkoodba midka kale gabay uguma celin iyagoo cayaaraya oo leh saa'uul wuxuu laayey kumanaankiisii daa'uudna wuxuu laayey tobanyaalkiisii kun oo daa'uudna erayadaasii qalbigu ku haystay oo aad buuna uga cabsaday aakiish oo ahaa boqorkii gaad markii uu hadalladaas maqlay ayaa nebi daa'uud u gartay inuu khatar ku jiro oo uu dhex taagan yahay dhulkii cadowga markaana wuxuu iska dhigay sida nin waalan boqorkuna aad buu u carooday markii la hor keenay ninkan waalan oo wuxuu ku yidhi war iga fogeeya ninkan waalan waxaana markaasi la badbaadiyey noloshii nebi daa'uud markii nebi daa'uud uu baxsaday uu ku noqday cidlada reer banu israa'iil oo uu isku qarinayey ayaan u malaynayaa isagoo jiifa jamalladii waaweynaa midkood inuu is yidhi war maan rabbiga ku kalsoonaado haddii aad dib ugu noqoto kitaabka samuel waxaad arkaysaa in boqorkan gaad la odhan jiray aakiish zabuurkan afar iyo soddonaadna wuxuu leeyahay boqorkaasi magaciisa waxaa la odhan jiray abimelik markii kuwa baibalka daleeceeya ay arkeen ayay yidhaahdeen kuwani ma ahan hadalla rabbaani ah waana qalad ku qoran kitaabka dhibaatada kuwa kitaabka daleeceeya haysata waxa weeye waxay eegaan oo keliya meesha iyaga ay doonayaan abimelik wuxuu ahaa magaca guud oo boqortooyadu ay leeyihiin sida fircoon oo kale nin kale oo aynu isku fasal ahayn ayaa wuxuu arkay aayaddan wuxuuna u yimid macallinka oo uu ku yidhi macallinow isma lahayn weligaa qalad baad ka helaysaa qorniinka haddaba waa maxay waxa kani waayo waan ku niyad jabaye haddaba ninkan dhallinyarada ah kama fikirin in magacyada midna uu yahay jago midna uu yahay magac rasmi ah waxaanse idinku leeyahay haddii midkiin ay la noqoto in kitaabka quduuska ah uu qaldaad leeyahay waxa qaladka leh ma ahan kitaabka ee waa adiga qudhaada waana dhibaatada haysata kuwa daleeceeya kitaabka maanta haddaan intaasi uga baxo aaraartii zabuurkan cutubka soddon iyo afaraad ayaa loo baahan yahay bal inaad ka fakartaan khibradihii nebi daa'uud la soo gudboonaaday waxaanan ku bilaabaynaa aayadda koowaad ee baalka toddoba boqol sagaal iyo toban ee axdigii hore waxaana qoran sida tan wakhti kasta ayaan rabbiga ammaani doonaa oo had iyo goorba ammaantiisu afkaygay ku jiri doontaa saaxiibayaal waxaan idiin sheegayaa inay had iyo goorba habboon tahay in ilaah la ammaano wakhti kasta iyadoon la eegaynin xaaladaha aynu ku sugannahay haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno zabuurka aayadaha labo ilaa saddex ee cutubka afar iyo soddonaad waxaa qoran sida tan naftaydu waxay ku faani doontaa rabbiga oo waxaa maqli doona kuwa camalka qabow oo weliba way ku farxi doonaan rabbiga ila weyneeya oo aynu magaciisa wada sarraysiinno haddaba magaca rabbiga iyo hadallada rabbigu waa isku mid oo markii haddaba aynu baafinno hadallada ilaah waxaynu weynaynaynaa magaca ilaah saddexdan aayadood ee aynu idiin soo akhrinay waa kuwa ilaah lagu ammaanayo haatanna aynu eegno cutubka afar iyo soddonaad aayadaha afar ilaa toddoba oo ka bilaabanaya baalka toddoba boqol sagaal iyo toban oo soconaya ilaa iyo toddoba boqol iyo labaatan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan rabbigan doon doonay oo isna wuu ii jawaabay oo wuxuu iga samato bixiyey waxyaalihii aan ka cabsaday oo dhan iyaga waxay fiiriyeen isaga oo way iftiimeen oo wejigooduna weligood ceeboobi maayo ninka miskiinka ahu wuu qeeshaday oo rabbiguna wuu maqlay oo wuxuu ka badbaadshay dhibaatooyinkiisa oo dhan malaa'igta rabbigu waxay hareeraysaa kuwa isaga ka cabsada oo weliba way samato bixisaa dhegaystayaal nebi daa'uud ilaah buu kaga mahad celiyey sidii wacnayd ee uu u badbaadiyey oo marnaba ma ilaabin
siraadkii adduunkow suban ahaa eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sariyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin